markana wararka la xiriira covid sagaal toban magaalada nairobi dalka kenya waxaa ka socda dadaalo la doonayo in dib loogu furo masaajida iyo goobaha kale ee cibaadada ee dalkaas meelaha dib loo furayo waxaa kamid a masaajida xaafada isliya ay soomaalidu ku badan tahay kuwaasoo saddexdii bilood lasoo dhaafay u xirnaa cabsida faafitaanka coronavirus darteed culimmada soomaalida nairobi oo kulamo arrintaasi looga hadlayay la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda kenya ayaa sheegay in la isku afgartay in toddobaadka dambe dib loo furo goobaha cibaadada ee kenya iyadoo ay jiri doonaan shuruucyo gaar ah oo la doonayo in la dhaqangeliyo si markaasi looga hortago fiditaanka coronavirus sheekh maxamed ibraahim shakuul oo kamid ah culimmada soomaaliyeed ee kenya islamar ahaantaasina kamid ahaa culimmadii kulmadaasi ka qayb galay ayaa u warramay wariyaha v o a magaalada nairobi khadar maxamuud xareed bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah walaal saaad u sheegtay waxaa jira dadaallo xoog badan oo looga hadlayo sidii masaajidda dib loogu furi lahaa dowladda saddex laba beri ka hor ayaan wasaaradda arrimaha gudaha rag ka tirsan culimmada iyo maxkamadda qaadiga iyo hay-adaha kala duwan ee muslimiinta ay la fariisteen wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya waxayna ka wada hadleen sidii masaajidda looga furi lahaa waxaa la soo bandhigay brotokolladii iyo waxyaabihii laga maarmaanka u ahaa bay dowladdu soo bandhigtay kadibna culimmadu waxay codsadeen inay dib ugula noqdaan masaajidda shuruudaha ay dowladdu rabto in masaajidda dib loogu furo kadibna maalinkii shalay ahaa waxaa dhacay shir weyn aada u weyn oo isugu yimaadeen madaxda muslimiinta imaamyada iyo hay-adaha kala duwan ee maaragtay dalka kenya oo dhan kuwooda ugu muhiimsan isugu yimaadeen waxaana laga hadlay wixii dowladda loola tegi lahaa iyo shuruudaha dowladdu ay soo bandhigtay wixii macquula la aqbali karo iyo waxaan la aqbali karin iyo waxay iyagu ka tageen sidii loogu dari lahaa faa'iidana uleh dadka muslimiinta ah ayaa laga dooday kadibna waxaa lasoo saaray bayaan rasmi ah oo saan annagu wuxuu rabnaa dib baana loogu celiyey dowladda waxaana rajaynaynaa wixii berri iyo saa dambe ka dambeeya inay dowladdu ku dhawaaqdo in masaajidii keliya mehe goobaha cibaadaadka oo dhan oo kaniisadaha iyo ay ku jiraan iyo masaajidiyo in dib loo furay iyadoo shuruud horle lagu xirayo dabcan waa tii maalinkii u dambeysay ee madaxweyne uhuru uu ka jeedinaya khudbadiisii madaraka dhey uu yidhi culummada diinta iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka arrimaha gudaha ha is arkaan marka idinku sidee wax u rabteen in marka la furaya la maro shuruudo noocay u gudbiseen dowladda
annagu horta marka hore waxaan rabnay oo muhiimno ah horta masaajidda in dib loo furo maxaa jira waxaa la furayaa makhaayadihii baararkii baa la furayaa kalaabyadii baa la furayaa dowladda waxaan u sheegnay dadka masaajidda ku tukada ama goobaha cibaadada yimaada inay ka akhlaaq badan yihiin lana hagi karo kuwa meelaha kala taga oo waxaaba ku filanba imaamkii uu yidhaahdo hala kala fogaado saa hala sameeyo yaa ku filan wixii wacyigelina marka qodobka koowaad wuxuu ahaa masaajidda waxaan rabnaa in naloo furo dowladduna arrinkaa way soo dhoweysay shuruudaha ay dowladdu ku xidhay masaajidda dibifurka markii la furo masaajidda waxaa laga raba waxa weeyaan waxa laga raba goobaha kale oo dhan goobaha dadku isugu yimaadaan oo ay ka mid tahay in qofka la baaro temberaturekiisa marka masaajidku waa inuu leeyahay bahalkii temberatureka ama heerkulka qofka lagu baarayay waa inuu leeyahay goobaha maaragtay gacmihii waxyaabihiisa hand sanitizerka la dhao ama gacmaha lagu nadiifiyo waa inay biyo iyo saabuun yaallaan taa waa masaajidka marka la soo gelayo iyo marka laga baxayo masaajidka marka la soo galo nasiib daro sidii hore inuu tukan jiro loo tukan maayo sufuuftii ahayd taqaarabu isu dhowaada hadda waxay noqonaysaa in la yidhaha tabaacadu kala fogaada
marka arrintaas diinta maxay ka qabtaa in markii hore la yidhi isku soo dhowaada haddana kala fogaada marka la firiyo oo kale dhanka diidda sidee diin ahaan sida asalkaa horta waa in la isu dhowaado oo cirbaha iyo garbaha la isa saaro lianna fa ina taswiyata sufuufi min iqaamati salaat min tamaami salaat safkoo la toosiyo salaad ay ka mid tahay siduu nabig sal slam noo sheegay laakiin duruufaha jira awgeed wixii duruufa soo kordha islaamku waa aqbalaya daruuray noqotay wa daruuratu tubiixu lmaxduuraat bay dhahaan yani waxyaabaha xaaraanta ahaa bay bannaysaa marka waxba dhibaato male sufuuftu hal mitriya badh waa inay isu jirsadaan oo markuu qofku kan gacanta utaago kalena gacanta taago meeshay farahooda iska taabanayaan waa inay noqdaan masaajiddu waa inay hawo u leeyihiin weliba waxay dhiirigeliyeen haddii barxadaha lagu tukan karo oo meelaha open airka la dhao hawo furan haddii lagu tukan karo haddaan la heli karana masaajidkan lagu tukanaya waxaa maaragtay ka mida in wakhtiga ku sugnaanshaha masaajidda inuu kooban yahay oo qofku intuu tukado uu markaaba iska baxo marka maalan masaajidkii boqolka qof ay ku tukan jirtay oo kaleeto hadda maxaa laga filayaa inay ku tukato meeqa hoos bay u dhacaysaa waxaa laga yaabaa inay ku tukato konton qof ama soddon qof inay ku tukataa dhici karta lianna sufuuftii isku dheganayd meesha saddex qof ku tukan jirta meesha shan qof ku tukan jirta waxa laga hal qof inuu ku tukado marka soddon qof bay isu bedelaysaa marka arrimahan ka hadalla bay ka mid ahayd arrintaas see loo wajahaya maalan masaajid baa cabasitigiisu ama wuxuu qaadaa kun qof hadda waxaa laga yaabaa in la yidhaha saddex boqol oo qof buu qaadaa toddobadii boqol oo qof xaggey aadayaan waxay noqonaysaa in wax maaragtay jumcadoo kale maalan oo xilligan laisu yimaadaa waxay noqonaysaa in dhowr jumca iska daba dhacaan oo maalan waddamada reer galbeedka aada uga jirta jumcada koowaad jumcada labaad jumcada saddexaad oo maalan khudbadii markii la akhriyo ee qoladan ay tukadaan dadka kale ay og yihiin iska joolka labaad markii labada laga baxo tii labaad baa ayaa labadii bilaabanaysa saddex salaad jimca la tukanaya maalan maalinta jimcada oo kale ama labo ama saddex had bay baahidu intay keentaa la tukanaya markaad sheekh dib u fiiriso xilligii taariikhda islaamka oo kaleeto kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee kenya oo u warramay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed